galab wanaagsan dhammaantiinma meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiisa bisha abriilna ay tahay afar sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta magacayguna waa xasan jaamac wararkana waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha dalkan australia antony albanisi oo hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay dhaqaale madax bannaan maruu ka hadlayay shir madaxeed uga socda ganacsatada yaryar magaalada sydney qaramada midoobeyna waxa ay sheegtay inay hakinayso gargaarka ay ku qaybisay kaaza xilliga habeenkii ah ra-iisul wasaare antony albanisi ayaa sii wada ololaha uu ku sii ammaanayo miisaaniyadda soo socota mar uu khudbo u jeediyey golaha ururo ay leeyihiin ganacsatada yaryar ee dalkan australia gargaarka dadka looga khafiifinayo dhibaatada maciishadda ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro miisaaniyadda lasoo bandhigi doono bisha mey ee soo socota laakiin qasnajiga ayaa ka digay inaysan jiri doonin lacaga badan oo la qaybiyo taasoo khatar gelisa in sicir bararku koru kaco qaramada midoobey ayaa sheegtay inay hakinayso gargaarka bini-aadanimo ee kaaza ay ku qaybiso xilliga habeenkiia tan ayaa imanaysa kadib markii toddoba shaqaalaha gargaarka lagu dilay weerar ay israa'iil qaaday waxaana ka mid ahaa haweeney australiana afhayeenu hadlay qaramada midoobey stephen jujereg ayaa sheegay in qaybinta gargaarka bini-aadanimo oo ay qaybinayso hay-adda world food program ay sii socon doonto xilliga maalinimada iyadoo dadaal loogu jiro in la gaaro dad aad u fara badan oo markaasi ku dhibaataysan kaaza diblomaasi sare oo maraykana ayaa sheegay in mashruuca ocus ee sabmariinka dalkan australia uu ku yeelanayo ay dhici karto inay qeyb ka qaato inuu ka hortago tallaabo china ay ka qaado taiwan australia ayaa yeelan doontaa gujisyada ku shaqeeya nukliyerka taasoo qeyb ka ah heshiis dhex maray australia u s iyo u k laakiin dalalka qeybta ka ah xulufadan ayaa iyagu ka gaabsanaya inay la xiriiriyaan mashruucan xiisadda sii kordhaysa ee taiwan ka jirta afhayeenka u qaabilsan qasnada mucaaradka angus taylor ayaa sheegay in mucaaradku uu u furan yahay qorshe kasta oo dowladda federaalka ay samayso oo qiimaha korontada lagu dhimayo ra-iisul wasaaraha ayaa lagu wadaa inuu khudbad ka jeediyo shir madaxeedka ganacsatada yaryar ee sydney halkaas oo uu doonayo inuu gacanta u haadiyo milkiilayaasha ganacsatada ka hor inta dowladdu aysan dhammaystirin qorshaheeda tamarta oo ay ku soo bandhigi doonto miisaaniyadda soo socota hogaamiyaha mucaaradka federaalka peter dutton ayaa u safray magaalada wellington si uu uga qayb galo shir caalamiya oo halkaas uga furmaya madaxda xisbiyada muxaafidka ee caalamka international democratic union ayaa martigelinaysa shirkan lagu qabanayo caasimada new zealand halkaas oo xisbigu uu ku guuleystay doorashadii u dambeysay dhanka cimiladana magaalada melbourne waa qayb ahaan daruuriya sagaal iyo toban sidnina waa roobab sii kordhaya iyo labaatan iyo saddex halkii australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayey lixdan iyo shan senti oo lacagta maraykanka ah